degmada doolow ee gobolka gedo soomaaliya waxaa ka soconaya shir lagu sheegay in lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka kaga mid noqonaya gobolka gedo maamulka kumeelgaarka ah ee jubba waxaana shirkaasi halkaasi ka wada madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubba jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag waxgaradka gobolka gedo iyo sidoo kale salaadiin iyo ugaasyo matalaya beelaha gobolkaasi dega waxaa kulamadaasi sidoo kale qayb ka ah xubno ka tirsan maamulka jubba sida wasiiro iyo sidoo kale xubno kale oo maamulkaasi ka tirsan nabadoon yuusuf daahir oo ka mid ah ergada ka qaybgelaysa shirkan waxa uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo shirka lagu soo xulayo baarlamaanka gobolka gedo ee maamulka jubba wuu fiican yahay jawi fiican oo loogu talagalay buuna ku socdaa barnaamijka looga hadlayana waxa weeye soo xulista xildhibaanada jubbaland ee gobolka gedo kaasun baa jawiga baalki muxuu ajendaha looga hadlaayo yahay haddii taladuna waxay gacantooda jirtaa xulayaasha dharanka ayagaana awooddaas la siiyey inay soo xulaan xildhibaano taya leh iyo tiro kooban oo gobolka muxuu ahaaye uu leeyahay intaba hawshuna si fiican bay usocotaa uleeyihiin waana muxuu ahaye waana waana imaadeen kulligood oo hadda cid maqan iyo cid la sugayo ma jirto erdaduna wakti badan bay muxuu ahaa socotay oo iskasoo daba dhacaysay marka dowladda federaalka ana door muhiim ay ka qaadatay oo waxay soo dirtay wasiiray soo dirtay xildhibaano dowladda federaalka socotaa imaaday madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo muxuu ahaaye bariisa wasiiray waa joogaan dhinaca kale nabadoonka waxa uu sheegay in shirka soo xulista baarlamaanka jubba ee gobolka gedo uu noqonayo mid dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka gedo laga soo xulayo wuxuuna sheegay in hal degmo hadda uu ka taagan yahay muran qaabkii loo soo xuli lahaa baarlamaankeeda taasna waxa uu sheegay inay ka fadhiisanayaan dhaqanka degmadaasi iyo dadka ugu sarreeya ee hadda loo xilsaaray eesoo xulista xilsoo xulista xildhibaanada matalaya gobolka ee maamulka xubnaha xubnaha horta waxay kirsigooda wuxuu ku fadhiisanayaa gobolka inta degmo oo muxuu ahaay uu ka kooban yahay degmo walbana waxay leedahay afar xubnood marka sidaasaa loo soo xulaya markii degmooyinka la tiriyo oo muxuu ahay saas loo fadhiisiyo unbaana tirada rasmigaa soo bixi doontaa insha allahu hawsheedina hadda weli waa lagu dhex jira gobolku waxa weeye waa toddoba degmo weye toddobadan degmo intaa bilacdan kenya iyo degmada ceelcado oo hadeer muxuu ahaye xoogaa buubuuqa ka jiro insha allahu ayadana waan rajeyneynaa in ay ka qayb muxuu aha kamid noqoto degmooyinka gobolka odayaasha dhaqanka ayaa muxuu aha taladiiya gacantagi haddii uu guddi u saarana guddigii waa farsamo lasoo koobay oo waa arrin fududaanayso welina lama gudagelin laakiin bri waa la guda geli doonaa insha allahu tacaala in guddi loo saarahayo iyo in odayaasha dhaqanka guud ahaan ay arrintaas iyada iyagu ay isla hoos u eegi doonaan
marka laga soo tago degmada doolow oo uu ka socdo shirka soo xulista baarlamaanka jubba waxaa sidoo kale jirta iyana in magaalada garbaharey oo xarun u ah gobolka gedo uu ka soconayo shir lagu diidan yahay arrimaha soo xulista baarlamaanka jubba ee hadda doolow ka socda